dalka morocco ayaa waxa uu ku biiray dalal carbeed oo dhowaantan xiriir la samaystay israel rabaad ayaa afar ku noqotay waddamada imaaraadka baxrayn iyo suudaan oo dhowaantan xiriir la samaystay israel madaxweyne trump oo isagu xusulduub u galay inuu meesha ka saaro takoorka ay waddamada carabta ay ku hayaan tal aviv ayaa qoraal uu bartiisa twitterka soo dhigay wuxuu ku sheegay in maraykanka uu u aqoonsanayo saharaha galbeed dhul morocco hoos yimaada wariyeenna kaahira xuseen saanuune ayaa warbixinta noo soo diray guul kale oo taariikhi ah weeye laba ka mid ah saaxiibadayna ugu waaweyna ee kala ah israa'il iyo morocco in ay ku heshiiyeen in ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa ayuu ku yidhi donald trump bartiisa twitterka boqorka dalka morocco maxamedka lixaad ayaa xaqiijiyey in morocco ay ogolaatay in ay xiriir la yeelato dalka israa'il taasoo aan wax saameyn ku yeelan doonin qadiyadda falastiin waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi morocco hadalkan ayaa yimid kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweyne donald trump iyo boqorka morocco taasoo madaxweynaha maraykanka uu ku sheegay in maraykanka dhulka saxaraha ee lagu murunsan yahay uu u aqoonsaday in ay ka mid tahay dalkaasi morocco tani waxay timid kadib markii donald trump uu saxiixay dukumiinti uu ku aqoonsanayo madax bannaanida galbeedka saxaraha ee dalka morocco islamarkaasina xukuumadda washington ay taageerayso in deegaankaasi uu yeesho maamul hoosaad u gaar ah dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benyamin netanyahu ayaa soo dhoweeyey heshiiska caadiyeynta xiriirka ee labada dal kaasi oo ay garwadeen ka tahay dowladda maraykanka waxa uuna netanyahu ku tilmaamay iftiin kale oo weyn oo dhinaca nabadda ah ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa intaasi ku daray in duulimaadyada tooska ahi ay ka shaqayn doonaan labada dal iyo in dib loo furayo xafiisyada diblomaasiyadeeda sida ku xusan heshiiska caadiyeynta xiriirka dalalka israa'il iyo morocco labada dal ayaa dib u bilaabaya xiriirkooda dhinacyada diblomaasiyadda ganacsiga iyo isku socodka duulimaadyada labada dal sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka morocco ayaa sheegtay in dib loo furayo xafiiska xiriirka labada dal kaasoo horey uga furnaa dalkaasi inta u dhexaysay ilaa iyo dowladda morocco ayaa noqonaysa dalkii afaraad oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda israa'il tan iyo bishii agosto ee sanadkani taasoo qayb ka ah qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump haddaba nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen dalalka israa'il iyo morocco walaal heshiiskani maanta waa heshiis kale oo taariikhiya gaar ahaan taariikh u ah dowladda maraykanka iyo israa'iilba waxaana muuqata intuuna kursiga ka tegin donald trump ee auna banaynin kursiga inuu sii dhammaystiro arrintan marka waxaynu ilaa iminka agost laga soo bilaabo waa dowladdii afraad ee heshiis noocan oo kalea la gasha israa'iil marka waxaynu odhan karnaa horta waa dhan waa mid oo maraykanka oo doonaya inuu xulufadiisii oo bariga dhexe kulaha ka dhigo hal mid oo yani tafaraaruq ka ilaaliya si markaa uu u awoodo inuu si keliya u waajohi karo iiraan oo kale iyo ruushka oo kale jinaha oo kale dowladaha iminka quwadda magaranka kula lolamaya maraykanka iyo bariga dhexe oo kula lolamaya ayuu doonaya inuu dhan uga soo wada jeesigo taasina waxay ugu suurtagelaysaa oo keliya inuu dowladaha markaa isaga xulufada la aw mideeyo waxaana la filaya dowlado kaloo carbeedna inay raaci doonaan ama dhowaan xeelleerayaasha carabta ayaa u arkaa tallaabada ay qaadeen qaar ka mid ah dowladaha carabta oo ay xiriir kula yeesheen dalka israa'il inay tahay mid guul u ah dowladda maraykanka taasoo dadaal badan ku bixisay sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd dalalka xulufada la ah ee ku yaala bariga dhexe inkastoo qaar ka mid ah khubarada carabta iyo islaamka ay sheegeen inay tahay tallaabo halis ku ah qadiyadda falastiin waxaana heshiisyada ay gelayaan dalka israa'il iyo qaar ka mid ah carabta si weyn u diiday maamulka falastiin iyo qaar ka mid ah dowladaha muslimka ee bariga dhexe xuseen saxnuuni v o a kahira